kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aan maanta kusoo qaadanayno dood ku saabsan habka warbaahintu isugu dheelitiri karto barnaamijyada labka iyo weliba dhadigga ee ka baxa xarumaha warbaahinta inta badan warbaahinta dalka tabinta wararka iyo weliba barnaamijyada ma aha kuwo isku dheelitiran haddii ay tahay dhanka xogaha la tabiyo codadka la isticmaalaya iyo weliba xulashada sheekooyinka sheekooyinka ku saabsan dumarka waxay u badan yihiin kuwo dhibanayaal ah inkastoo ay jiraan kuwo horumar sameeyey haba u badnaadaan siyaasadda oo ay warbaahintu tabiso haddaba dooda ayaa ah sidee la isugu dheelitiri karaa sideese wax looga bedeli karaa arrimahaasi si labka iyo dhadigu ay u noqdaan kuwo u wada siman warbaahinta isku dheelitirnaan shaqaalaha dumarka iyo weliba ragga dooda waxaa ka qaybgelaya nasriin maxamed ibraahim oo madax ka ah wax soo saarka idaacadda mustaqbal islamarkaana ah barnaamij soo saare hindo daahir jaamac oo iyaduna ah muuqaal duube iyo barnaamij soo saare waxaa sidoo kale ka qaybgelaysa kaafise cabdulaahi naaleeye oo ka shaqaysa arrimaha bulshada dooda waxaa qaybinaysa xamdi xasan yuusuf ugu horeyna waxay ku bilowday nasriin oo ay weydiisay bal in ay faahfaahin ka bixiso ama ay wax nooga sheegto sida laysugu dheelitiri karo labka iyo weliba dhadigga marka ay timaado codadka iyo weliba sheekooyinka la samaynayo
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xamdi marka la fiiriyo isku dheelatiranka codadka ragga iyo dumarka ayada oo loo fiirinayo si isu dhigan ah runtii inta badan warbaahinada marka laga hadlayo arrimaha dumarka waxyaabaha ay aadka u tabiyaan waxaa ka mid ah meelaha dumarku ay ka jilicsan yihiin iyagoo inta badan waraysta ama la yeesho sheekooyin dadka jilicsan kuwa iyagu xerooyinka ku xaraysan oo kale aan dhahno dadka barakacayaasha ah ee magaalada kusoo barakacay iyo dadka jilicsan marka uu dagaal dhaco ama meel qarax ka dhaco dadka iyagu la soo tabiyo xogtooda waxaa ugu badan dumarka oo la leeyahay saddex dumaraa ku jirtay ama caruur baa ku jireen oo inta badan aanan ragga sida dumarka iyagu loo xuso oo carabka loogu adkeeyo aan loo xusin iyadoo taas ay jirto oo dhinacyadaasi dumarka oo meelaha ay xoogaa ku liitaan bulsho ahaan laga fiirinayo baahinta codadka ayaan waxaan samaynay si ka duwan oo ah inaan taas ka bedelno oo aan ka wareejino tusaale oo kale ee qaybta productionka raadiyaha oo aan aniga madaxda ka ama qaybta soo saarto ee waraysyada dhaadheer kuwa gaagaaban iyo warbixinada iyo profile fiijarada ama fili riboodka warbixin goobeedyada iyo xogaha qofka shakhsiga laga diyaariyo waxaan samaynaa inta badan marka aan sheekooyinka samaynayno waxaa laga yaabaa tusaale sheeko ku saabsan nolosha bulshada caadiga ah in ay galaan dad isugu jira rag iyo dumar marka annaga marka marka horeba sheekada qorsheynayna waxaan u fiirinaa isu dhigan ma yihiin dadka ka qaybgalayo ma jira gender balance oo ragga iyo dumarkii ma u siman yihiin tusaale haddii aan qaadanayno lix qof oo sheekadaasi gelayso ugu yaraan inay ku jiraan laba dumar ah afarta kalena ay rag noqdaan marka sidaas ayaan u fiirinaa codadka marka la leeyahay baahinta xogaha dumarkana waxyaabaha inta badan aan baahino waxaa qayb ka ah oo kale dumarka meelaha iyagu ku xoogan yihiin oo kale ma jiraan dumar iyagu rob model ah ama dadka ay ku dayan karaan oo kale ma jiraan dumar ah actifistayaal ama dhaqdhaqaaqayaal arrimaha bulshada siyaasadda iyo weliba waxyaabaha nolosha aadanaha la xiriira codadkaasoo kale marka lasoo baahiyo dumarka naftirkooda waxay fahmayaan inay jiraan dumar kale iyagu oo stronga oo xoogan marka loo barbardhigo codadka kale inta badan laga soo qaato dumarka jilicsan ama iyagu dhibanayaashu ah dhacdo kasta oo soo wajihi karta waaya hinda adugu waxaad soo saartaa barnaamijyo muuqaalana waa duubtaa waxaan ku weydiinayaa su-aashii hore ee aan nasriin weydiiye ahayd sida la isugu dheelitiri karo codadka labka iyo dhadiga
dadka iskale warbaahinada ay laga sheegayo wararka ee loogu talagalay iyagu inay u sameeyaan ragga iyo dumarka waxa isku dheeli tiran ma jecla inay sameeyaan waxyaabaha dumarka inay ka hadlaan badanaa ma jecla waxay jecel yihiin siyaasadda siyaasadda waxaa ka soo gala dhaqaala sida aan ognahay dhaqaalaa ka soo gala laakiin haweenka waxay isleeyihiin waxba dhaqaale kaama soo galaya gabadh dee horumar gaadhay ama wax samaysay macno weyn uma samaynayso iyaga laakiin adduunyada markaynu eegno aynu adduunyada hore u martay aynu aynu daawanno barnaamijyada laga sameeyo haweenka waxbay ka beddelaan oo waa wax wanaagsan laakiin iyagu ma fahansana keliya waxay fahmeenuun inay marka ay ay raggii mar kasta ay muhiimadda saaraan oo ma saaraan inay haweenka maaragta ay ka hadlaan ay buunbuuniya tusaaleahaan haddii aan ku soo qaadan annaga dhowr sano ka hor adiga dhowr sano xataa ma dhihi karo wax badan baa kasoo wareegay labada kun iyo sideedii waxaan isku daynay inaan wax ka bedelno fikirka laga aaminsan toban sano ka hor.
haa fikirka laga aaminsan yahay haweenka waxaan in badan een, aan dadaal iyo tababaro iyo usoo marnay een, inay gabdhuhu isku tilaasho gaaraan oo bal haweenku ay helaan idaacad iyaga u gaaro oo dee ay ku soo gudbiyaan si aan loo aamino inay yihiin haween oo ay wax qaban karaan runtii markaan wasaaradda warfaafinta tegayna oo registrationka samaynayna waana la yaabanaa waxaa layidhi maxaad wadaan idaacad haween runtii way- way- wayna la yaabanaa caawda marka idaacadda haweenka wadaad aad furtay waan waan kuu soo wadaa runtii waynala yaabeen sababtoo amaba aaminsana raggeena soomaaliyeed ayaanay ku abuurnaynba inay gabadh wax bedeli karto inay haweenku wax samayn karaan inay shaqada raggu ay ay qaban karaan ay ay qabtaan inay haweenku qaban karaan raggeenaan aaminsanayn waaya kaafisa adu waxaad u dhaqaaqdaa arrimaha een, dumarka iyo caruurta inta badan arrimaha bulshada xoogga saarta Een, maxay kula taatay
Een, eh, horta su-aasha ah macnaha sidee lagu sami karaa in miidiyaha uu u gudbiyo warka rag iyo dumar labadaba Een, horta markii laga hadlo xag dhibaato la dhaho warka ha lasoo gudbiyo gabar iyo wiil ma u sinaan karaan waayo een, mar walba waxa markay dhacaan dhibaatada gabadha wiilka way ka nugushahay markasta qofka naftiisa badbaadin kara ee boodi kara waa ninka Een, haddana waxaa la dhihi karaa gabadhii wiilku markay een, war la tabinayo ee sinaan karaan waa marka ay gabdhaha wariyaasha iyo wiilasha wariyaasha ay ku siman yihiin miidiyaha then markii maanta la helo t v gabar leedahay iyo t v wiil leeyahay oo is ag yaalaan its okay wax way sinaan karaan markii la helo idaacad gabar ay leedahay idaacad nin leeyahay wuu sinaan karaa markii la helo wiil directora gabar directora markii society meesha ka shaqaynayeen workplacekay u sinaadaan wiilasha iyo gabdhaha way sinaan karaan laakiin badana waxaa la sheegaa gabdhaha soomaalida inay ku kooban yihiin wartabiyaal inay warka tabiyaan een, oo hataa aysan warka diyaarin barnaamij soo saare ahayn haddii la helo maneja ama barnaamij soo saarena ay tahay kuwa yar Een, mida kaloo gaabka keenaya waxa waaye gabdhaha laftirkooda inay nafteeda horumariso waxay ka jeceshahay inay wiilkeeda horumariso inay ninkeeda horumariso inay walaalkeeda horumariso so that as- ayadii haddii ku fakarayso in ay qof iska horumariso way adag tahay in qofkii ayada iska horumarinaysa uu ayada iska horumariyo ama uu isla simo waaya een, waaya nasriin een, aduu madaxa barnaamijyadaa tahay Een, waxaad ka mid tahay dadka go-aanka gaarista leh seed ku xulataan marka codadka iyo warbixinada marka aad qaadanaysaan tan dumarka naftirkeeda markaa u soo daadego ee, iyaga naftirkooda xogaha laga soo gudbinayo oo kale ee, way kala duwan yihiin Ee, inta badan waxa hadlo oo aad loogu waraysto waxa qayb ka ah oo horena aan u sheegay dumarku iyagu dhibaataysan oo dhibaatada haysato annagoo taas ka duulayno u baahanna dadkaas inaan caawinno oo aan ilaaweynin aan haddana waxaa xoog badan gelinay inay soo galaan ee dumarka iyaga siyaasadda ku jiro oo kale ee tusaale kuwa xildhibaanada oo ah ee qaarka iyaga wasiirada ah kuwa kale ee woman activistayaasha ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka sida kuwa ee bulshada rayidka ee sida society-ga qaybta ka ah aan soo gelinay markaan kuwaas soo gelinay kuwaas waxay kaabo u noqonayaan ee kuwa kale iyagu jilicsan ee xuquuqdooda laga dooday qaarkooda marka waxaan u diyaarinayba inay ka hadlaan ee, waxyaabaha ee, ka dhanka ah ee dumarka sida tacdiyada dumarka ka dhanka ah ee gender basic violencega oo g b v-ga kuwaas marka ayaga waxay inta badan ka hadlaayaan ee, dumarkan tusaale oo kale way dhibaataysan tahay ee, lacagta ay ku shaqaynaysaa la xaqiray ma haysato qof u doodo ma haysato ee, mararka qaar ee, qof oo difaaca waxeeda u dhiciyo marka kuwan bulshada rayidka waxaa laga heli karaa kuwa iyagu looyaris ah oo qareemayaal ah ee kuwo kaleetoo caawiya marka waxaan sameynaa inta badan marka aan soo wareysano hooyo dhibaataysan ama xaqeeda la duudsiiyo u baahan maanta inay cadaalad hesho waxaan haddana la raadinaa ee, ururkee si gaara uga shaqeeya hooyadan waxay ka tabanayso ee, bulshada ama kaalinta labaad haddaama kaalinta koowaadba iska gelin marka inaad dhegaysatid oo aad si fiican u dhegaysatid aa qurux badnaan lahayd markaas waxaa fahmi lahayd roolka dumarka aan siinayno codadka een, tusaale markaan leenahay een, een, hinda een, kaafisa waan ku laaban doonaa Een, adigu waxaad sheegtay in barnaamijyo dumarna aad soo saari jirta haddana muuqaalaad duubta Een, wax badanna goobjoog waad waada oo muddo badan baad ka soo shaqaynaysa warbaahinta Een, maxaa nooga sheegi kartaa meelaha ugu waaweyn ee gaabisku ay ka jiraan een, markii la eego een, een, isku dheelitirnaanta een, codadka ragga iyo dumarka ama lab iyo dhedegba haddii aanu dhahno
Een, waa mahadsantahay xamdi Een, meelaha ugu waaweyn oo gaabisku ka imaanaya horta waxay tahay een, sida aynu ognahayba ma jirto gabadh milkiile ah oo warbaahin ee, milkiyadeeda iska leh oo aan odhan karno maanta een, idaacad hebel gabadh baa iskale oo een, a- een, la sheegi karo waa midda labaadee warbaahinaha ka shaqeeya dalkeena oo dhan waxaa iskale rag raggaasi warbaahinta raggaasi markay warbaahinta furanayaan iyagu waxay ugu talagaleen inay ku ganacsadaan inta badanna focuska waxay saaraan meeshii ay lacag ka soo gelayso horena hadayana waan ka dhawaajiyey hadalkaas iyadoo ay taasi jirto haddana gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta uu ninkaasi maamulo way ku yaryihiin oo raggaa ka badan iyadoo ay raggu gabdhihii ka badan yihiin haddana muhiimaddii ma siiyaan gabdhaha waxaa jira hadda een, kaafiya waxay jira gabdhuhu wax ma soo saaraan oo wax ma sameeyaan aniga fikirkaas ma aaminsan gabdhaha maanta warbaahinta soomaaliya ka shaqeeya runtii waa gabdho aada u sharaf badan waa gabdho wakhti adag soo maray oo maanta qofka ka shaqeeya gabadha wariye ah ee ka shaqaysa soomaaliya waa waxaan isleeyahay waa gabadha ugu geesisan adduunka way ka geesisantahay xataa gabadha joogta afghanistan iyo ciraaq iyo iyo een, meelo kale oo oo a- ee ka mid a adduunyada sababtay ugu geesisantahay waxay tahay soddon sannadood muddo ku dhow ayaa dalkeena dhibaato ka socotay marka lama odhan karo gabdhuhu een, waxba ma soo diyaarsan karaan ama wax ma samayn karaan laakiin gabdhaha gaabka waxa u keenay waxay tahay fursad lama siinaayo fursad la-aantaa u keentay adiga barnaamijyada dumarka oo soo saarta maxaa ku eegtaa
inaan la shaqeeyo marka hore barnaamijyaan samayn jiray barnaamijyadaas haweenkaan kaga hadli jiray weliba aniga barnaamijyada aan ka hadlaya waxay u badnaayeen haweenka waxbartay inaan dhiirigeliyo oo aan banaanka keeno sidii loo barto ay bulshada u barato tusaale ahaan warbaahinta markaad adiga aan gabar ahay oo aniga aan warbaahinta aan u shaqeeyo haddaan maanta barnaamij u keeno oo idhaahdo niyo barnaamijkan aan rabaa inaan saa uga hadlo inaan saa uga hadlo inaan saa uga hadlo wuxuu ileeyahay ninka milkiilaha ah, maxaa iigu jira barnaamijkan maxaa iga soo gelaya waad dareemi kartaa marka gaabku meeshuu ka imanayo qofka milkiilaha waa qof dhaqaale raadisa waaba steel akasmi tviyada maba ku badna barnaamijyada haweenka telefishinada soomaalida maba ku badnaba inay barnaamijyada haweenka ka hadlaan haddii aan sheego dhowr telefishin ayaa ka hadla iyaguna waxay ku caado yihiin oo ay jidkooda mareen jidka ay idaacadaha toddobaadlayaashii ay mareen jimca maalinka jimcada dhegaysta idaacadaha xamar oo dhan barna- hal barnaamij oo naagaha soo gala oo oo macnaha aan idhaahdee dumarka looga hadlaayo sorry aan idhaahda dumarka looga hadlaayo welibana waxay ka hadlaan badanaa waxay siyaa ay ay ay- ay focuska saarayaan siyaasad iyo een beel hebelaasaan tiri iyo ee, maxaa la lahaa een siyaasadda dalku saanay maraysaa iyo waxaasay ka hadlaan waaya een een een kaafisanaale een wax badan waa dhegeysanaysa dooda een sidee isbedel loogu samayn karaa marka een meelahaas aad ay tilmaameen een nasriin iyo hinda ee gaabiska uu ka jiro haddana gaabkan waxaa lagu xallin karaa in la sameeyo community awareness oo ah in la ogaado gabadhan iyo wiilkan baahi kastoo jirta inay u saman yihiin hadday nolol tahay hadday waxbarasho tahay hadday hadal tahay hadday cod tahay inoo een wiilkan hadduu codkiisa oo fasax u yahay gabadhan sidoo kale codkeeda fasax u yahay sida codkeeda loo baahayo waa in loo baahiyo waa in la helo sinaan meesha laga heli karana waxay tahay media waa inay sameeyaan sinaan een the way ay media sinaanta ku samayn karaan waxay tahay waa in la helo gabdhaha media u training garaysan oo yaqaana sida media loogu shaqeeyo oo inkastoo wiilka oo xallin karo ayagana xallin kara Een, waxaa fiicnaan lahayd weliba in la helo media gabdhaha u gooni ah ama gabdho gooni u ah oo barnaamijyada ka- ku- ka hadla ee ka dhex gala ee ee ku- saxaafadda ku dhex jira aha haddii la waayo waa in la helo gabdho media ka dhex shaqeeya oo dhaha
waa hagaag dhegaystayaal intaasi haynoo jooga barnaamijka gobaad oo maanta aynu ku soo qaadanay dood ku saabsanayd sidee la isugu dheelitiri karaa waxna looga bedeli karaa habka tabinta ee barnaamijyada iyo weliba warbixinada la xidhiira labka iyo dhadiga dooda waxaa soo diyaarisay islamarkaana qaybinaysay xamdi xasan yuusuf waa anigoo fawsiye iyo xamdi oo idinleh inta aynu mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu